magaalada muqdisho waxaa galabta ka dhacay qarax lala eegtay baabuur ay lahaayeen ciidamada ilaalada waddooyinka sida ay sheegeen goobjoogayaal qaraxaas oo ka dhacay degmada waaberi ayaa waxaa faahfaahintan nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
gaarigan ay lahaayeen ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee taraafikada ayaa ku qarxay meel aan ka fogeyn isgoyska shaqaalaha degmada waaberi mid ka mida dadka goobaha ganacsi ku lahaa meel aan ka fogeyn wadada laamiga ayaa u sheegay v o a in markuu qaraxu dhaca kadib muddo cabaara qofka qaraxu qabsada gaariga uu saarnaa iyadoo gurma degdega uusan soo gaarin sida uu sheegay qofkan goobjoogaha ayaa u sheegay v o a in qaraxa uu kasoo gaaray qofka qaybaha hoose jirkiisa gaar ahaana lugaha isagoo intaasi ku daray in cabaara kadib marka rasaasay fureen ciidanka in goobtaay soo gaareen ciidamada booliiska sidaasna gurmud loogu sameeyey qofka gaariga saarnaa waxaan arkay ninkii oo meesha yaala qarax markuu dhacay xafiiskana deganaan ka soo baxa mogta waxaan arkay ninkii oo halkaa yaala oo askartii xabad ay ridayaan ninkii horu ninka qaada ninka qadayacad badan baa ninka meesha ku qabsatay muddo xabad ay ridayeen marka gurmudka aad u liitanayo meesha dhan xabaday furayaan ma ahan sidii loogu talagalay wuxuu waxay ahayn ma garanayna mogta annaga dhamma hal mar naxnay oo qarax baa dhacay wax kale ma garanayna
albaabkawuxuu iigu horreeyaan arkay ninkoo kii gaariga la socdo dhulka yaallo askariga ahaa iyo qarax gaarigu holacaya oo ku dhex jira iyo askar xabadaridiis intaasaan la kulmay gurmudku way aad u wallaahi gurmudku wuxuu u yaraa dee meesha xabadaha dhacaya dadkiina waa kala carareen hal mar baa hal qof laga waayay meesha wax fadhiyey marka iyoon ninka gurmud mahelayo askartaa la rabayna waxaa u diyaar garoobaanoo deg deg ba ay qofka qaadaan intay dhiig baxeen mootay saareen waa silciyeen rifad badan baa gaaray qofka marka xaggee wax ka gaareen qofka labada lugood labada lugood midhahay ahaayeen waan koom uu ku jiro miir la'ayn ninku mootaa la saaray lugahana waa dhaawac weyn dhaawac weyn baa ka gaaray ha waa ka ilaahay ha u yasira ninka u ducaynayna ciidamada ammaanka ayaa soo gaara goobta iyagoo hore isku socodka waddada bilaabana baaritaan ay ku samaynayeen gaariga qarxay saraakiisha ciidanka booliska soomaaliya ayaana tafaasiil ka bixin qaraxa ka dhaca maanta muqdisho qofka dhaawaca soo gaara waxaa loola cararay mid ka mida goobaha caafimaad ee ku yaala muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho